dhowaan gaari cabdibilaah oo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay si ula kacaah ku jiirsiyeen canug yar oo toddoba jir ah kaasoo uu soo gaaray dhaawac aada u daran canuga yar oo lagu magacaabo maxamed cabdi maxamed ayaa waxa ay askarta dowladda federaalk gaari ku jiirsiyeen nawaaxiga saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho falkaasi kadib waxaa goobta isaga dhaqaaqay ciidankii dhibaatada geystay ilaa iyo hadda ma jirto cid wax iska weydiisay arrintaas iska daa in gacanta lagu soo dhigo dambiilayaashii dhibka geystaye waalidiinta iyo ehelka maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda uu wiilkooda ku sugan yahay iyagoo sheegay inaysan helin wax cadaalad ah waxaa dhibano unahni dowladdaa dhibano unahni waxay dhib noo geysatay cunugka dabajiro annaga waalid unahni ee cabdibilahooda ku dardareen saldhig waaberi waxaa ka waana cadaalad degmada waaberi saldhig dalyaha oo jooga cadaalad waa ka waani ilaa sis taraafikaana la weemeeriye waa aragtaadna waa silacni cunugii isbitaalna noo yaalaa waxaa nala lahaa baxsada qalliin waa nala lahay wilibkiisa dhinac laga jaraa lagu dhejinaa nala awood uma hayno aabihiisa bajaajna le waxna awoodino bajaaj jiro oo kuwadaayey qalliin waa degdegaa nala degdegna waxaa awoodna male isbitaalka kastiirista oo hadda aan ku bixin kastiisa ka waa iska rabaa hadda jistigaa baxsadaa nala waxaan u awoodna male cadaalad daraan lagu sameeyo dowlad cadaalad daraan lagu sameeyay ilaahay subxaana qaadirka oo jooga ilaahay subxaana qaadirka oo jooga dalka qarso cunugeega toddoba jir waa maanta xaaladoo ku jiro waxaa lay dhahaa khaliin anigana waxaan u awooda male isbitaalkii lugtaa bannaanka taalaa lay dhahan isbitaalka ay ugu jiraa maanta qarashka hadda layga rabo lugta hilibkii dhanaa ka dhacay madaxa dhibaa ka gaaray laakiin lugta u daran maanta oo hilibkii dhan bannaanka ka yaalo dhibkaasaa i haysto mana awoodo qarash dadku tulyoonkooda awoodinaa aheen anigaba saa ku noolna ilaahay iyo muslimka diriskeenaa ka warhaay cunugeyga waa iga dhiban yahay waxaanu awoodo male isbitaalkaasoo iiga dhex jira maanta qarash shubaa lii dhooya ma awoodo dowladaan sharsi yeeshay waxay ii qabatay madax arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay laba gabdhood ku dileen xaafadda soonika ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalk ee ka amar qaata xasan sheekh maxmuud ayaa dhibaato fara badan ku haya bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho